Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo qudaarta ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo yaanyada, mooska iyo noocyada kala duwan ee qudaarta. Sicir bararka ku yimid qiimaha qudaarta ayaa loo aaneynayaa roobabka iyo dhowaan ka da'ay qaybo ka mid ah gobollada ku dhow magaalada Muqdisho kuwaasoo hakad geliyay gaadiidkii qudaarta geyn jiray magaalada Muqdisho. Kiintaalka mooska ayaa markii hore la iibin jiray saddex boqol oo kun oo shilin Soomaali ah waxaana hadda uu marayaa hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilin Soomaali ah. Tanaga yaanyada ayaa markii hore la iibin jiray laba boqol oo kun oo shilin Soomaali ah waxaana hadda uu marayaa hal milyan oo shilin Soomaali ah sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Marka sare kacaas waxaa ka mid ah hataa matalan sida mooska basbaaska iyo yaanyada yaanyada kumaba jirtaba maba haynaba waayaan yaayo maba aanan gadinba awal qaali haba iska ahaatee waa la heli jiray haddeertaan faraba kuma hayno farqi weyna u dhexeeya awal tanageeda waxay joogi jirtay boqol iyo konton kun ilaa laba boqol lacag u dhexeysa haddeertaan waxay maray tanageeda milyan saasoo ay tahayna waana ayadoo jajab ama ayadoo daalana imaahe marka yaayadaa hadda ayadoo milyan ku soo qaada oona jajaban tahay kolley waxaa naftarkaaga waa dareemi kartaa inaad ku khasaartid moogi faa'iida ka heli maysid ilaan waxaa loo baahan yahay qudaartan waxaa laga maarme laga maareynaa waxaa kugu xiriiro waalid iyo awlaad iyo xaas marka yaayada xaaladdeeda aaday u sara kacsan tahay waxaana ku sii xiga haddeertaan mooska awal mooska kintaalkiisa dhanaa waxaan kusoo qaadi jirnay laba boqol ilaa saddex boqol lacag u dhexeysa haddeer kintaal moosa wuxuu maraa milyan iyo siddeed boqol ilaa milyan iyo lix boqol lacag ah qudaarta xaaladeeda waa iska barakaysan tahay mooska haddeertaan xabaddi wuxuu joogaa saddex kun dadkana maanta waxaan u malaynaa mooska waa bulshada maanta mooska lafdhabarkooda waaye waxaa laga yaabaa dad aanan cunin moos badar uusa saarnayn dadaana cuninaa jira mana awoodaan inay hal xaba moos lacag saddex kun ilaa iyo afar kun ay ku gadtaan ma awoodaan karootadu waaba la leeyahay basbaaskan waa sidaas oo kale waxaa sarkac sida khudaarta ku keeno markii hadda roobabka yimaadaan oo kale beerihii waxyaalihii yorootii oo kale ma ka soo go'i karaan biyahaas dartoodii marna waxaa waaye oo roob la'aanaaba ku dheceysaba khudaartii webigii oo kalea lagu waraabiyaa webigiina waaba guraaba taasaa keenaysa dhibaatooyinka hadda waxaa jirto khudaarooyin oo dibidahana lagu keeno sida hadda waxaa ka mid ah yaayan zimilzaanta waxaa laleayaan yaayan maroodada waayo mid ii yarta ahayd taasaa keenaysa hadda cambiyi oo kale waa noo bixi jira hadda badi dibidahana laga keenaa wallaahi yaanyada horta marooleda mida la yidhaahdo kun kun waxaa xabad in kun la gado shan xabo shan kun waaye waa guryaha waa laisku dhib qabaa yaanyada darteedii waa kuwa kalena xoogaa iska normaal waay laakiin waxa u daranba waa yaanyada iyo basbaaskada qudaarta oo ka mid a waxyaabaha sida maalinlaha u isticmaalaan bulshada ayaa inta badan sixir barar ku yimaada xilliyada ay da-aan roobabka iyo markii uu hoos u dhac ku yimaado wax soo saarka beeraha gaar ahaan xilliyada ay dhacaan abaaraha